waan idin salaamaawow soo dhowaada fikradaha xalliya iyo xalqad kale toddobaadkan waxaan rabaa inaan si fiican kugu sharaxo sida aad ku joojin kartid dibudhigashada ama sida aad uga hortegi kartid inaad samaysid dibudhigasho ama broadcastinationka dabeecaddan ama dibudhigashadan dad badan baa qaba oo adigay daawanaya aad ku jirtid waxaa laga yaabaa maalin kasta inay kugu jiraan waxyaabo kala duwan oo aad samayn lahayd qaabab kala duwanna aad u samayn lahayd laakiin aad taagan tahay magacaaga waxaa la dhahaa waan u bixiyey dadkaas waan samayn doonaa berri bay dhici doontaa berri bay ii suurtogeli doontaa berri bay waxaasi hagaagi doonaan maanta dhibaata ma jirto waan iska dhaafayaa maanta laakiin berri baan samaynayaa waxa waxaas kugu kalifaya ama aad u dhaqaaqi la'dahay ee aad u samayn la'dahay ficilada aad rabtid inaad samaysid nin ahaan natiijana aad ku gaadhid waxaa waaye dib u dhigashaa kow kaa siisa wax kasta dib baad u dhiganaysaa waxaadna u haysataa maalin uun way dhici doonaan waxaani maalin uun waan samayn doonaa maalin uun way suurtogeli doonaan si fiican marka waxaan rabaa inaan kuugu sharaxo sida aad ku joojin kartid iyo tallaabooyinka aad qaadi karaysid si aad u joojisid ama aad uga hortagtid inaad samaysid caadadan dibudhigashada ama broadcastinationka qodobka koowaad ee kaa caawinaya inaad joojisid dibudhigashada waxaa waaye waxaad samaysataa wakflow wakflow muxuu yahay wakflowgu waxaa waaye hab shaqo waa inaad samaysataa waa in shaqadaada ama waxyaabaha aad qabanaysid ay hab ama waddo cad oo loo qaban karo ay jirto tusaale xilli hebel waxaan baad qabanaysaa waxa ku xigaya xilli hebel waxa ku sii xigaya xilli hebel waxyaabaha aad samayn kartid si aad u samaysid habshaqo ama wakflow fiican si aad uga hortagtid broadcastinationkan waxaa ka mid ah in aad qoratid saddex wax oo aad rabtid inaad samaysid tusaale oo kale waxaad qoranaysaa xilli hebel toddobada habeennimo inaan jiimka aadaan rabaa waxaan rabaa inaan wax akhriyo sagaalka habeennimo sidoo kale waxaan rabaa inaan cunto karsado saddexdaa wax markaad qortay waad og tahay ilaa sagaalka ilaa tobanka wixii aad samayn lahayd taas waxay kaa caawinaysaa ama ay fududaynaysaa in ay kugu dhacdo dibudhigasho ama aad wax dibudhigatid tan labaad ee kaa caawinaysa inaad dibudhigashada joojisid waxaa waaye wakhti inaad ku xidhatid tusaale haddii aad dhahdid waxaan nadiifinayaa qolkayga oo qolkaaga inaad nadiifisid ama sariirtaada aad hagaajisid aad dhahdid sariirteedu waxay qaadanaysaa soddon beri sariirtaada soddon beri bay qaadanaysaa in lagu nadiifiyo laakiin haddii aad dhahdid sariirteeda waxaan ku nadiifinayaa shan iyo toban daqiiqo qolkaygoo dhanna labaatan daqiiqaan ugu badnaan ku qaadanayaa oo aad soo qaadatid taleefonkaaga xilliga aad ku xidhatid labaatan daqiiqo aad ku xidhatid saacadda labaatan daqiiqo kadib aad og tahay saacaddaasi inay gariirayso ama ay qaylinayso si ay kugu sheegto in wakhtigii dhammaaday labaatan daqiiqaad ku soo gebagabaynaysaa shaqadaas qaarkiin marka aynu samaysanno wakhti ama time frame aynu dhahno waxaan baynu qabanaynaa waxaynu iska haysannaa wakhti badan waxaad leedahay waan samayn doonaa saacad kadib baan samaynaya laba saacadood kadib baan samaynaya ama intaad wixii shaqadii bilowdid ood wax yar qabatid baad haddana intii kale ka tegaysaa taasina boqolkiiba boqol waxay kuu horseedaysaa in broadcastinationka ama dib u dhigashadu ay kor u sii kacdo waayo mataqaanid waxaad samayn lahayd mataqaanid intay kugu qaadan lahayd kuumana qorna marka waa muhiim inay kuu qoran tahay waana muhiim in wakhti aad ku xidhatid saacadda inta ay kugu qaadanayo shaqadani waxbaad qoraysaa qoraalkaas meequu kuu qaadanaya videogan baan duubayaa videogan meequu kuu qaadanaya cuntaad karanaysaa cuntadaas meeqay kuu qaadanaysaa waxaad aadaysaa waakowd ama jiim baad aadaysaa oo waxaad samaynaysaa jimicsi jimicsigaas meeqa saacadood buu qaadanaya waa inaad og tahay shaqo kasta inta ay kugu qaadanayso si ay u fududaato qabashada shaqadaasi haddii kale waxaad noqon doontaa berri baan qabanaya hadda kahor waan ku jiray tiimkaas la dhaho berri baan qabanaya laakiin waan ka baxay hadda beryahan dambe dadkaan ogeyn baan abdheed garanaya arrinta kale ee kaa caawinaysa inaad broadcastinationka ama dibudhigashada iska joojisid waxaa waaye markaad ku xidhatid xilli taleefonka oo aad daadid xilligan waxaan qabanayaa sagaashankan daqiiqo shaqadan oo sagaashankii daqiiqo ay dhammaato breek qaado maxaan ka wadaa breek qaado xoogaa yar naso xoogaa yar meelaha bannaanka soo warwareeg xoogaa yar taleefonkaaga isticmaal oo kale kadibna ku laaba shaqadii taasi waxay kuu suurtagelinaysaa inaadan daal badan dareemin oo aysan kuga adkaanin berri inaad shaqadii wada qabatid maanta waxaan qabanayaa laba fiidiyo labadaa fiideo duub kadibna danahaaga raaco maanta waxaan samaynayaa cuntaan hagaajisanayaa cuntadaa hagaajiso kadibna danahaaga raaco ha ka dhigin shaqada aad qabanaysid shaqo culus oo aan xataa break lahayn sidaa daraaddeed baa arkaysaa meelaha laga shaqeeyo in breakya la isi siiyo so marka aad qabanaysid shaqadaada adoo ka cararaya brocastonationkii ama dibudhigashadii haddana breakya yaryar qaado toban daqiiqo waxaad shaqaysay sagaashan daqiiqo ama konton daqiiqo aad shaqaysay ama laba saacadood baad shaqaysay toban daqiiqo ama shan iyo toban daqiiqo breaka qaado kadib waxaad soo laabanaysaa adoo energy badan u haya shaqadii diyaarna waa in aad sii wadid qodobka labaad wuxuu noqonayaa ee kaa caawinaya sidii aad uga hortegi lahayd ama ku joojin lahayd brocastonationka jooji filashada natiijada dhammaadkeedu wuxuu noqon doonaa tusaale oo kale badanaa waxyaabaha inagu kalifa inaynu wahsiga uu inagu dhaco ama aynu dibudhigasho samayno waxaa ka mid ah inaad ahdid oo kale awalba waan ogahay waxaasi way adag yihiin wakhti badan bay qaadanayaan iima suurtagelayso jaanis uma hayo inaad ku xidhid wixii aad qaban lahayd natiijada ka soo baxaysa badanaana taas waxay kugu keenaysaa maskaxdaadu inay ku siiso marmarsiiyo aad ku sii samaysid dibudhigashada tusaale waxaad dhahaysaa oo kale waan training garayn lahaa ama jiimkan aadi lahaa ama jidhkaygaan ka shaqayn lahaa jimicsi baan samayn lahaa laakiin jimicsigu wuu adag yahay waan daalayaa dhaqso gaaja igu qabanaysa intaan tababaranayo waxyaabahaasoo dhan baad iskugu sii sheekaynaysaa si aad u dhisatid buurtaa yaree brocastonationka ah ama dibudhigashada aad samaynaysid inaaslaan arshanaya marka waa muhiim in aadan ka hadlin ama aadan xoogga saarin waxa dhici doona markaad qabatid ficilkaas ama waxyaabaha aad rabtid inaad samaysid qabo kadib baad arkaysaa natiijada waa muhiim inaadna ka madax bannaanaatid qabashada waxaas natiijada ka soo baxaysa keliya xoogga saar oo diiradda saar qabashadiisa iyo inaad dhammaystirto adoo ka madax bannaan natiijada qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa waxaad samaysaa kala jajabi waxyaabahaad qabanaysid maxaan ka wadaa kala jajabi waxaad u baahan tahay breakdown inaad samaysid cad waxyaabaha aad qabanaysid tusaale waxaad rabtaa inaad aadid safar waa inaad og tahay safarka diyaaraddu markay xilli hebel iga qaadda meel heblaayo saddex saacadood ay sii socoto erebor hebel baan xoogaa ku sii nasanayaa waa kadib erebor hebel waan ka baxayaa magaalo hebel baan tegayaa shan waxaan joogayaa shan iyo toban maalin waa in aad og tahay oo ay ku kala dhigdhigan yihiin waxyaabaha aad qabanaysid si aad uga fogaatid brocastonationka ama waxaan ay dhahaan dibudhigashada waayo haddaan raba inaan fidiyoyo sameeyo waxaan iska dhahayaa oo kale fidiyoyo badan baan rabaa inaan duubo laakiin ma aqaano waa inaan aqaano fidiyoga mawduucan ka samayn lahaa waa inaan aqaano inta daqiiqa igu qaadanayso waa inaan aqaano fidiyogaas wuxuu ka hadlayo waa inaan aqaano sidaan u duubi lahaa dharkaan xidhan lahaa waxyaabahaasoo dhan marka mar kastoo aad ficil samaynaysid ama maalinkaaga shaqada inta aad ku guda jirtid hayso waxaanay dhahaan breakdown ama ha kuu kala dhigdhignaato waxyaabahan aad samayn doontid iyo inta mid kasta uu kugu qaadanayo taasina waxay kuu suurtagelinaysaa inaad si dhaqso ah ku samaysid oo aad sii wadid haddii kale culays baa ku koraya badan oo ah waxaan ma samayn karayo waayo fikirkii uu weyn yahay video baan duubayaa fidiyoyo badan baan samaynaya wixii way weyn yihiin waxaad leedahay war waxaan iga dhaafniyo waxa ma duubaye oo wax badan bodcasti baan duubayaa wixii way weyn yihiin aidiyadii way weyn tahay laakiin markaan dhahayo waxaan duubayaa bodcast ka hadlaysa dibudhigashada ama brocastonationka way ii fududdahay hadda waa inaan ka hadla brocastonationka hadda waa inaan qodobadayda qorto taas way kuu kala dhigdhigan tahay waadna og tahay waxqabadkaaga meesha uu socdo iyo xilliga ay kugu qaadanayso qodobka afraad wuxuu noqonayaa ee aan kan ku darayo maamul meesha aad ku shaqaynaysid badanaa waxaa laga yaabaa inaynu ku shaqaynayno markaynu wax bilaabayno ama hawlo aynu rabno inaynu kala tuurno meelo wareersan oo meeshii isku dhex yaacsan tahay shan iyo labaatan wax taleefonkaaga inta kaa yaallo labtobka inta kaa yaallo buug inta kaa yaallo waxyaabo kala duwan ay kugu agdaadsan yihiin soo mar kastaad shaqaynaysid waa muhiim inaad xoogga saartid workspacekaaga meesha aad ku shaqaynaysid waa inay nadiif tahay laabtoobkaaga haddaad ku shaqaynaysid laabtoobkaaga keliya meesha ha yaallo haddaad buug akhrinaysid buuggaa keliya meesha ha yaallo taleefonkaaga meesha ha keenin laabtoobkaaga meesha ha keenin waa inay muhiim tahay deegaanka ama environmentga aad ku shaqaynaysid ama workspacekaaga meesha aad shaqada ku qabatid in keliya ay u gooni tahay qabashada shaqadaas oo waxyaabaha kale ee distructionka kugu samaynaya ama ku qasaya inta aad qabanaysid shaqadaas waa inay yar tahay haddii aan youtube video u duubayo waa inaan youtube video u duubaya youtube baan video u duubayaa buug baan akhrinayaa waxaan fiirinayaa social mediahayga waxaasoo dhan way adkaanaysaa wixii inaad gaadhid ama ay kuu suurtagalaan oo ay macquul noqoto shaqadan in aan qabto way adkaanaysaa awow so waa inaad xoogga saartid meesha aad ku shaqaynaysid inay sida ugu macquulsan nadiif tahay ayna ka fog yihiin waxyaabaha kugu keenaya distructionka ama qaska sida taleefonkaagu inuu miiska ku saarnaado iyo waxyaabaha lamidka waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday xalqadan la wadaag laba xaniyoodlayaasha kale qodobadaas aan soo sheegay dhammaantood waxay kaa caawin karaan in aad joojisid brocastinationka ama dib u dhigashada qaybna ay ka qaadato waxqabadkaaga iyo wax soo saarkaaga iyo productivitydaada inuu kor u kaco si aad natiijo uga heshid waxyaabaha kala duwan ee aad ka shaqaynaysid waad ku maadsantay daawashada videogan intaaynu ku kulmayno xalqatan lamida waxaan idinkaga tegayaa subscribe channelka saar commentii igu reeb maxay yihiin waxyaabaha aad dib u dhigatid ee saamaynta noloshaada ku leh ee aad rabtid inaad iska jartid sidoo kalena like saar xalqatan lamida intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelya